waxaa xaafadda Hilashiid deegaanka hoose ee Niboy ee magaalada Mandheera maanta laga dhagax dhigay dhismaha madaraasadii ugu horreysay ee ay yeelato xaafadda Hilashiid dhulka laga dhisayo madarasadan oo ay bixiyeen dad muxsiniin ah ayaa waxaa dhagax dhigeeda ka soo qayb galay xildhibaanka bariga Mandheera Xuseen Weytaan wakiilka golaha hoose ee Niboy Dr Haro culumo iyo odayaasha xaafadda Hilashiid qaar ka mid ah culummada iyo odayaasha xaafadda Hilashiid ayaa bogaadiyey dhagaxdhigga madarasada iyagoo mas-uuliyiinta ugu baaqay in lagala qayb qaato dhismaha madarasada dhisadan hadda aan taaganahay tii lagu aflaxo ummad badan ku aflaxdo islaamku adeegta allah ka dhigo intii la baxdana aakhira allah kama habaabiyo intaa bacdigeed annagana khayr baan u taaganahay khayrka ilaahay ajra naga siiyo madaraso oo khayr badana meesha laga furay waxaan rabnaa marka markii la bixiyey iyo xilligan wakhti badana u dhexeeya intaasna waxay ku soo gaartay waa uun iska tabar adduunyo
mayfadaana madarasadan garab gadlaanoo nin dhistan wal kale madarasa melong ninka dhow ma jarta wal education nebe ana ilaahay gegsanjaan oo sadaqa jaari ah waana laba saan u malaynaya waa laba hektar waa dhul aad u weyn oo madarase iyo khayr badan laga samaysan kara dadkii bixiyeyna ilaahay subxaana wa tacaala ajarkooda ilaahay kama qadiya annagana kuwii u sacyey oo khayrkan inuu macnaha hirgalo ilaahay subxaana wa tacaala hanaga dhigo qofaa baxsaday dhulkan odayaalkii marka ay codsadeen wuxuu markaa na sii dhulkan inaas markaa sadaqaysta oo sadaqojaariya isku baxsada maadaama maanta madaxdii ay joogaan area m p s joogo area m c s joogo waxaan ka codsanaynaa madarasadii habkii noogu dhisi lahaay oo qalqaalida inaan galna na saacdaysiin waxaa yeele meelaha madarase ka dhow ma laha sidoo kale wakiilka golaha hoose ee niboy ayaa tilmaamay in fariinta dhismaha madarasada uu gaarsiin doono mas-uuliyiinta dowladda ismaamulka waxaan rabnaa inaan annaga dhan u istaagno dadka la soo doortay weshimua weytaan uweyn his excellency maxamed aadan khaliif asagana waan gaarsiin doonaa maadaama waadana la joogin laakiin arrintan waan gaarsiin doonaa annaga oo assembly ah dhanka assembly anaa u qaalbisan insha allah taasna anaa maarata u xil saaran dabagalaan ku samaynaa wixii laga soo heli kara iyo wixii awooddayda insha allah waa keen doonaa dhanka kale xildhibaanka bariga mandheera xuseen weytaan ayaa u mahad celiyey dadka muxsiniinta ah ee baxsaday dhulka laga dhisayo madarasada waxa uuna ku baaqay in si wadajir ah looga qayb qaato dhismaheeda waxaan u mahad celinaa dadkii dhulkaan la baxeen oo muxsiniinta ahaa inuu ilaahay goyno waxay tahay ayaga iyo waalidiintooda iyo dhammaan uu maaragtay qabriga ilaahay u waasiciyey adduunkii aqraba cibaado san oo cimri dheer oo cibaado leh inaad ilaahay si annaga dhammaanteenna inuu ilaahay noo naxariis madarasaturaxma neebooy oo helishiid ku taalla waxaan u malaynaa baahi fara badan ayaa loo qabay haddii waxyaalaha ugu weyn waa dhul dhul haddii la helay wixii ka dambeeya waa dhisma dhulku waa meeshii ugu horreyso ka bilaabanaya marka dhulkii haddii aan helnay wixii nooga xigay waxaa waaya insha allahu inaan gacmaha isu wada geynin annaga dhammaan dowlad sare iyo dowlad hooseba oon maaragtay aan gacan ka geysana sida madrasadan lagu istaajin lahaa madarsadan two and half kilometers uh, I mean hectares sida la sheegay waa dhul weyn waay wax badan ay noqon kartaa integrated school ay noqon kartaa oo maaragtay school iyo diiniyan iyo wax walba lagu barto annaga maadaama madaxdiinni aan nahnay insha allah waxaan ku dadaalaynaa idinka dadaal badanaad samayseen meeshaan aad soo gaarsiiseen wixii kaloo hadda kulley duqaalka isma wareysan iyo culummada wixii ilaa hadda wixii yara diyaarsan oo meel lagu haaya isma ogaanin laakiin wixii saacaddan laga bilaabo waxaan rabnaa in in insha allahu madrasadan sidii ay ku istaagi lahayd aan wada kaashi samayna cabdikafaar cumar ibraahim cabdikafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera